camaliyadda cadowga lagula beegsaday saldhigga turkiga ee muqdisho sagaal iyo tobanka jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhanka kalena ku beegan saddexda bisha diseembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta waxay maanta ooxada saacaddu markay ahayd siddeeddii iyo qadar labaatan daqiiqo oo subaxnimo camaliyad istishaadiyaa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiina oo ku sugnaa afaafka hore ee saldhigga ciidamada turkiga ka samaysteen degmada wadajir ee magaalada muqdisho maleeshiyadan oo tiri ahaan ka badnaa boqol xubnood ayaa goobta u joogay si loogu diiwaangeliyo ku-biirista ciidamada calooshudu shaqaystayaasha riddada ee ay tababarkooda iyo qalabeyntooda iyo maamulkoodaba leedahay dowladda turkiga oo ka mid ah isbahaysiga saliibiyiinta nato ee ku soo duulay dalka muslimka ee soomaaliya allah fadligiis camaliyadda ayaa u dhacday sidii loo qorsheeyey waxaana jira khasaaro dhimashoya dhaawac ah oo cadowga halkaasi ku soo gaaray tirada hordhaca ah ee dhimashada murtadiinta waxay gaaraysaa soddon iyo laba murtad halka dhaawac uu intaasi ka badan yahay mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid waliba oo doonaysa inay ku biirto cadowga shahaadala dirarka ah ee la dagaalamaya shareecada islaamka waxayna qof waliba oo arrinkaasi ku fikiraya xasuusinaysaa inaysan ku kadsoomin ballanqadyada dhalanteedka ah ee ay cadowgu samaynayaan taasi beddelkeedna kuwaana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiinta iyaga kaga horreeyey dhabbahani mugdiga ah ee riddada kuwaas oo u qaybsamay kuwa saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furimaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo walwal iyo cabsi joogto ah la nool xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله